بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لبي لباتنات كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس waxaynu ka soo baxnay ribadii iyo xoolaha sida loo maamulaya maadaama xooluhu iyo amwaashu ay yihiin qofka markuu gacanta ku hayo ammaano iyo wax ama ammaano weeye agtiisa gacantiisa la geliyey ama waa ric- ri- ricaaya waa wax isaga la raacshay waana wax lagu xisaabin doono wa in allaha sayuxaasibuhu caleyh marka shareecada islaamka axkaamta maalka waxay ka dhigtay axkaaman saamiyatan axkaam sarreysa axkaamtaasi waxay khilaafaysaa tukhaalifu alra'samaaliyata almudlaqa hanti wadaagga waxa la dhaho oo shuuciyiintu isticmaalaan hanti wadaagga la iska idlaaqadoo wax kasta dadku waa ka dhexeeyaan oo cidna wax gaara ma leh axkaam khilaafsan weeye washuuciyata almaariqa oo shuuciyadan maare go- ha- macnaha hanti goosi iyo hanti wadaag midna maaha islaamku nidaam wuxuu u dejiyey iyo axkaam sareysa een, xub- maalka iyo amwaasha halkan waxaan ka gelaynaa marka waxa la yidhaahda assalam wax salam la yidhaahdo salamku waxa weeye baabun min abwaabi lfiqhi lmuhima baab ka mid ah abwaabta fiqhiga oo weliba muhimka ah oo mujtamacu markasta u baahan yahay in salam wax lagu kala gato wax la isku horumarsado marka salam iyo salaf labadaba waa la yidhaahdaa oo bimacnaa salafa waxa weeyaan madaa wa taqadama waa tegay waa hormara wax tegay wey salaf iyo khalafad sooma maqasho cafa allaahu camaa salafa camaa salafa wixii hormaray wey waxaa salaf loo isticmaalaa alaabaa almutaqadimiin aabbayaashii tegey oo hormaray waa loo isticmaalaa ayib waxaa kaloo salam la yidhaahdaa salam geed magaciisna waa la yidhaahdaa silmi haddii la yidhahdo siinka loo sugo laamka la reebo waa assalaam udkhulu udkhuluu fi silmi kaafa markaasna islaamnimo looga jeedo salaf waxaa kaloo loo isticmaalaa qardiga iyo amaahda isagaa inoo sheegaya xagga luqada iyo xagga sharciga wuxuu yidhi assalamu luqatan min xagga luqada alisticjaalu degdegsi weeye iyo wataqdiimu taqdiim horumarin labadaasaa loo isticmaalaa waa xagga luqada mar iyadoo sulxana waa timaadaa ayib hadda waxaa loo jeedaa marka sharciga la qeexayo macnaheeda sharciga ah wa sharcan xagga sharcigana salamku baycu shayin shay beecinti wey shay baa la gadaya shaygaasoo mawsuufin la sifeeyey oo la tilmaamay baa la beecinaya waxaan kaa gaday shayga saasa oo saasa oo saas baycu shayin shaygaasoo mawsuufin la sifeeyey kaa beecintiisa wey fi dimmati dimmada dhexdeeda lagu beeciyo dimmada dhexdeeda shayga meesha ma yaal laakiin sifadiisi baa la sheegaya dimmaa laga rabaa qo- dimmadu waa qof qof baa laga rabaa waxa leeyahay shayga noocaasoo noocaasoo noocaas waaye bilafdi salami beecaasoo bilafdi salami ahaaday salam lafdigiis aw isalafi waa isku mid salam iyo salaf labadaa midkood lafdigood baa la isticmaalaya waxaad dhahaysaa boqolkan riyaal baan kugu horumarsaday qof baa boqol riyaal u dhiibaysaa boqol dollarba ka soo qaad isaga hadda dadkaan isticmaalaa boqolkaanaan kugu horumarsadoo ku sii siiyey inaad ii keento toban kiish oo beriis ah oo saas oo saasa toban kiish oo beriis ah oo saasa oo noocaan la beriisku waa noocyo noocaas meesha heble la yidhaahdaana ku kala qaadanayna oo aada iigu keenaysaa taariikhdu markay intaa tahay marka adiga tobankaa kiish lacagtoodii baa sii hormarsatay shaygii meesha ma yaal tilmaantii waxaa la rabtay baa sheegtay taariikhda lagu keenayo meesha noocaani ka soo baxay nooca biriiska noocaas waaye qofkan maxaa la jira lacagta qaatay shaygiibuu soo xasilinaya la kaaleeya kii marka wuxuu dhahayaa lacagta la siiyey qabiltu waa aqbalay luqadu doona ha ku dhaho laakiin boqolka waa in meesha la dhiibay haddaada adna waxba dhiibin shaygaa rabtayna meesha oolin ma noqonayso ayib maanta wuxuu yidhi duruqda maanta ganacsiga wax lagu kala wado waxaa dhacaysa oo ganacsatada waaweyn ku shaqaysaan alatii tatimu bayna atujaari wa manduubay sharikaat manduub shirkadaha ragga macnaha wakiilada ka ah manduubka shirkadda ya hawsheeda wada oo afhayeenkeeda oo ganacsiga iyo waxaas wax u saxiixa ganacsiga noocaasa maanta masalan baa mise ma aha kambanigaasa waxaa la dhahaya waxaa ii keentaa intaasoo shay waxa noocaasa wixii la mida ayib way ku heshiinayaan wixiibuu u tilmaamayaa noocuu rabay buu sheeganayaa intaasoo item ii soo rar noocaasa ama namuudaj yar baa la tusayaa waxaana keena intaasoo nooc daawaa dhalo ka mida la tusayaa laakiin lacagtii la rabay hadda boqolka dollar oo kale aan nir majliska in lagu kala qaatay baysan dhiibeyn waxbama bixin mayaan dalab dalab baan dalab baa ii maqan bu ku leeyahay ama dalab baan dalbada madhabka shaafici markii la fiiriyo ma ansaxayo laakiin waxaa jira aqwaal kaleo madaahib kala ee arrintaa iyadu ogol marka dhinacyadaa mar wax badanoo maanta socda markii madhabka shaaficiga la fiiriyo culays iyo ciriiri badan baa ka jira lakiin madaahib kale ama aqwaal kale ay ogol yihiin taa markaan halkaa uga tagno waxaa la gelayaa arkaanu salam salamka arkaantiisu salamku waa waxa cid ku hormarsanaysid lacagtan waxaa kugu hormarsaday inaa ii keentay gaariga noocaasa oo noocaasa oo noocaasa intaasoo beri ka bacdi meesha heble la yihahda igu keentay kan lacagtiibau qaadanayaa meeshuu doono ha u diro ama debed ha u diro ama dubay ha u diro ama dalkaa kasoo qabto adiga waxaa tilmaamatay baa ka sugaysaa salamka horta waa saa macniisu arkaanu salami khamsatun waa shan marka arkaantu waa muhiim shanta baro muslimun muslimkii iska qof muslim ahaa hadda loogama jeedo muslimun mid wax horumarsanaya waa qofka shayga raba gaariga noocaasa ii keen mid kale tusaalaheeni ama beriiska noocaasa ii keen mid kale muslim baa la dhahaa mid wax horumarsaday wa muslamun ilayhi mid xaggiisa wax lagu horumarsado waa ninkaa u dirsatay nin baan iska niri qofku doona ha noqdo qofkaa u dirsatay shayga keeni doona muslamun ilayhi baa la dhahaa muslamu ilayhi baa la dhahaa kana muslim baa la dhahaa wa muslamun fiihi kan dhexdiisa wax lagu horumarsaday waa shayga aad sugay sidoo la keeni doono gaarigaba kasoo qaad ama beriiska kasoo qaad labada qof muslim iyo muslimu ilayhi shayga aad sugaysid muslimu fiihi wa ra'su maalin ra'su maal waa maxay xoolaha hadda bixisay boqol dollar ama boqol kun soomaalin sii dhiibin ra'su maal baa tan la dhahaa iyo wasiiqatu wasiiqadii waa shantaas lababa dhan bay ka imaanayaan day qofkan wax horumarsanayo oo shayga u baahan soo muslim lama dhaho waxa uu bixinayana ra'sulmaal baa la dhahaa kan xagga wax laga sugayana muslamu ilayhi waxa uu keeni doonana muslamu fiih shayga aad sugays waa lacagtan dartood u bixisay muslamu fiih baa la dhahaa siiqadiina waa qabuulka iyo ijaabka waa intaa keliya arkaantu waa shantaas marka boqolkan kun waxaan kuugu horumarsaday kun kiish oo beriisa ina ay keentid waa zayd iyo camar labada ninoo mathalan wada hadlaya zayd waa midkaan aan leenahay waxaa la dhahaa muslim mid xormarsaday camarna waa muslimu ileyh beriiskan kunka kiisha maalan muslimu fiihi waa shayga wax lagu hormarsaday kunkan lacagtan aa bixisayna daraahimtan iyo lacagtan aa bixisayna waa ra'sumaalki siiqadiina waa iijaabka iyo qabuulka aa waa intaa un shuruudu sixati salami salamka asixidiisa shuruudeedu inuu asaxo ilaa waxa weeye taxta kulli sh- rugnin rugni kasta hoostiisa shuruud baa timaada marka rugniga la helaa sh- ee shuruudda loo baahanaya shardi meel cidla iskama istaagi karo arkaantan shantaa lasoo sheegay mid kasta shuruud buu yeelanaya waa tana shuruudu sixati salami salamka asixidiisa shuruudeedu ziyaadatan xaalay dheeraad ka tahay calaa shuruudil bayci beeca shuruuddiisa aan soo marnay waa la wadaagaane iyadoo dheeraad ka ah sitatan waa lix kow xuluulu ra'silmaal ra'sulmaalka xalood- xaaloobidiisa xuluulkiisa ra'sulmaalku waa xoolaha bixinaysa aa, kunkan doolar waxaan kuugu dhiibay inaa ii keento intaasoo ma garanaysaa shirgaan oo malab ah ama subag ah ama macsaro ah ra'sulmaalka waa inuusan dayn ahayn waa inuu xaalo yahay hadda la rabaa inaad bixisid waa midka hore waa shardi wa tasliimuhu dhiibidiisuna waa shardi fil majlisi majliska in lagu dhiibo isagu waa inuusan muddo lahayn majliskana ku bixi ilaa kan shaygaa u didhay baa maqan hadda adna waxaad bixin lahayd maqan yihiin af cidlaa baa laysku keena waxba lamaba hayaba waa inaad meesha ku dhiibtid tasliimuhu ra'sulmaalka salimidiisa fil majlisi majliska lagu salimo oo lagu dhiibo labo kii saddexaad wa bayaanu makaani tasliimi dhiibidda makaankeeda caddaynteeda meesha hadhow lagu- lagu- lagu kala wareegsanayo in aslama hadduu hormarsaday bimaxallin maxal maxalkaasoo gayri saalixin mid u suubada gayrkiisa lahu isaga meel aan u suuban haddii lagu heshiiyey meel u suubata waa in la caddeeyo hadhow shayga la keeni doono hadda labadan nin waxay iskugu yimaadeen meelaan u suuban in hadhow shayga lagu- lagula kala wareego mar haddaan meeshaan hadda lagu wada hadlayo u suuban waa in hadda la isla sheego meesha hadhow lagu kala wareegsan doono alaabta waa in la isla sheego saan dood iyo khilaaf u imaan bimaxallin gayri saalixin lahu mid u suubada maxalaan u suuban haddii awal macnaha lagu ka- lagu horumarsaday waa in la caddeeyo meesha u suubato hadhow la iskugu keenayo aw kaana al- ama ma ahee aw kaana almuslamu fiihi shayga lagu horumarsaday dhexdiisa oo muslamu fiihigaabaa wuxuu noqday mu'ajalan mid la mudeeyey aa hadhow markii malabku soo go'o ama miruhu soo go'aan ama xooluhu inta irmaanaadaan oo caanahooda lalula subalka la helo laba bilood ka bacdi ama bil ka bacdi baa lagu heshiiyey dee hadda meesha lagu wada hadlay marka waa in la caddeeyo hadhow waagaa marka la gaaro meesha alaabta la iskugu keenayo waa aw kaana almuslamu fiihi shayga muslamu fiihigaabaa wuxuu noqday mu'ajalan mid mu'ajalo muddaysan la muddeeyey hal la muddeeyee walixamlihi soo raridiisana ilaa makaanil caqdi caqdiga makaankiisa loo soo raro ma'uunatun kharash baa ahaaday halkaana caqdigu ka dhacaya heshiisku shayga lu- laga rabo in la keenana muddow leeyahay bil ama laba ama saddex muddo baa lagu heshiiyey shaygaas markuu ninka loo diray keenayo oo soo rarayana dee xamaal baa gelaya walinaqlihi walixamlihi soo raridiisa ilaa makaanil caqdi meeshaan lagu heshiiye loo soo raro ma'uunatu kharash baa gelaya kharash baa lagu soo rarayaa xamaal baa gelaya hawl baa gelis waaye waa in la caddeeya marka hadhow meesha la iskugu keenayo waa in la caddeeyo waaye taasina waa taa haddaan kharash gelayn waxba caddayn uma baahna laakiin mar haddii kharash gelayo waa in la caddeeyo wixiina muddaysan yihiin wuxuu yidhi oo lagu sii darayaa middaas walqudratu baa shardiga awoodid cala tasliimi dhiibid wakti wujuubihi wuju- waajibidiisa waktigeed waktiga shaygu uu gaarayo uu waajibayo waa in la dhiibi karo waa in la dhiibi karo waa inuu awood u leeyahay inuu dhiibo qofka shayga laga sugayo isagoo aan dhibaata soo gaarin macnaha shay la helayo waa inuu yahay haddaba xilli diraac dhexdeeda yidhaahdo xilligaas waa in caana la helo ama subag la helo aanan la helin dee maba awoodo xilliga shayga waktigiisa la gaaray inuu dhiibo maba awoodaba waqti waxna doogaa la helaa waxna jiilaalkaa la helaa waqtiyadu waa kala duwan yihiin waktiga shaygu waajibayo oo lagu ballamay wakti la dhiibi karo waa inuu yahay wakti wujuubihi waa in tasliim waa in la dhiibi karo waaye walcilmu baa shardiga u cilmi lahaan lilcaaqidayni labada wax kala caqdiyey wax kala xirtay oo caqdiga iyo heshiiska galay inay ku cilmi leeyihiin iyo wacadlayni weliba laba caadi leh laba un cadaalad leh bil awsaafi awsaafta waa inay ku cilmi leeyihiin tilmaamaha allatii awsaaftaasoo yakhtalifu uu isku khilaafayo bihaa awsaafta iyo tilmaamaha alqaradu dantu dantu waxyaalaha isku khilaafayso tilmaamaha dantu isku khilaafayso labadan wax kale heshiinaysa iyo laba kaloo caadiliina waa inay ku cilmi leeyihiin mar haddii wuxuu dantu isku khilaafayso ikhtilaafan daahiran weliba ikhtilaaf daahir oo iska muuqda hadday ku kala tegayaan maxay tahay middaani labadii ninuu caqdiga gelayey waa muslim iyo muslimu ileyh iyo laba kaloo caadiliina waa inay aqoon u leeyihiin tilmaamaha dantu isku khilaafto tilmaamaha arrimuhu ku kala duwan yihiin oo qaradkay dantu isku khilaafayso waa inay ku cilmi leeyihiin waaye addoon baa lagaa rabaa inaad keentid addoonkaani addoon cayilan maya ma midaan cayilnaynba dantaa isku khilaafaysa waa in la garan karo waaye qoraamaya addoon wax kaatib oo wax qora addoon lagu shaqaysan doono awood le maya waa in la isla yaqaan labada caadil iyo labadan heshiiska gelaya haddii hadhow la doodo ama la murmo ama la iskhilaafo waxaa rabaa labana nin oo cadaaladda ah inay markhaanti kacaan dhahaan markhaanti waxaan ka nahay wixii waagii lagu heshiiyey inay saa iyo saa ahayd waaye taasina wataa wadikruhaabaa shardiya awsaaftaa sheegiddeeda fil caqdi lagu sheego caqdiga dhexdiisa waa in lagu xuso waxaan lacagtan kugu hormarsaday inaa ii keentid addoonka noocaasoo tilmaantiisu sidaa tahay oo sidaa tahay oo sidaa tahay caqdiga waa in lagu dhex sheego weliba biluqatin luqo waa in lagu sheego luqadaasoo yacrifuhaa ay garanayaan haa luqada alcaaqidaani labada caaqidaankaada wax kala guntanaya iyo wacadlaani laba caadilu luqada waa inay luqo garanayaan hadday iska nuunuudhahaan ama ay hoos u hadlaan amaba luqaan la garanayn ku wada hadlaan yaa ma noqonayso waa in luqa la ysla garanayo labadan heshiinaya iyo labada caad labada cadli ay garanayaan waa in lagu sheego tilmaamaha si hadhow looga markhaanti kaco waaya marka arrintaasna halkaasaa la dhigay beec iyo wax hadday dhacayaan ama dayn markhaanti in loo yeelo waa iska sunni aayaddu waxay tidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu qora amarkuna culamaa usuul yaa qaybo badan buu u qaybsamaa asal amar waxa u ah amarka waxaa asal u ah wujuub aqiimu salaata markii la yihahdo yaa aatu zakaata markii la yihahdo waa amru lilwujuubi marna amarku sunna u noqdaa mucaamalaadka iyo cibaadaadkana waa dhex galaa waa hadda arag mucaamalaadka waashiduu markhaanti u yeela idaa tabaayactum wakaa marmar amarku irshaad buu noqdaayo wastaciinuu bisabri wasalaati waa laisku irshaadinaya mar ibaaxu noqdaa waa idaa xalaltu markaa xalaalowdaan fasta hadduu ugaarsada ilaa khasab weeye inaa ugaarsataan maaha waa lil ibaaxa waa idiin bannaan tahay wey ninkii shayga lagu horumarsaday hadduu shaygii ka caajizo oo keeni waado xilligii loogu talagalay arrimo ku yimid awgood yaa kii shayga sugayay khiyaar buu leeyahy inuu iska sabro ilaa shaygii laga helayo iyo in caqdigii la fasakho sidaas buu wuxuu u leeyahay wax la yiraahdo khiyaar khiyaar buu u leeyahay ayb halkana waxaa laga hadlayaa wax la yiraahdo suuratu salam salamka suuradiis iyo kayfiyadiis qaabkeeba u dhici karaa waa muuqaabkiisa weeye suuratu salami an yaquula zaydun zayd waa inuu yidhaahdo licamrin ninka camr la dhihi jiray aslamtu waa hormarsaday ilayka adiga xaggaada camarow haadihi lmi'ata dinaara boqolkan diinaar waxaan kuugu hormarsaday fii cabdin addoon addoonkaasoo zinjiyin madow ah addoon suudaani ah baan boqolkan diinaar kuugu hormarsaday addoonkaasoo sii caddee ibni khamsi siniina shan sano jir ah duuluhu addoonkaa dherarkiisuna khamsatu ashbaarin shan taaka weeye wax kasta waa la caddaynaya marka shan sano jiraa wax la sal gaari kara maaha waa adugu shan sano u dhow yahay weye ee qofku maalintou dhashay ilaa maalinta shan sano u buuxsantay ciriiri bay geli ka dhaha shan taako weeyana waa la mid adugu qiyaasii weeye shan taako addoonkaasoo tusallimuhu lii aniga aad igu soo dhiibays iisoo dhiibayso igu soo wareejinaysid qurrata shahri kadaa bilhebel bilowgeeda fii beladi kadaa magaalo hebel wax aan caddayn ma leh bishii magaaladii addoonku intuu la ekaa nooc uu yahay boqolkii la baxshay wax kasta waa caddeey fa yaquulu camr wuxuu dhahayaa qabiltu warkaa aa sheegtay waa yeela warkaa aa sheegtay waa aqbal ilaa kanaa warkii o dhan soo akhriyey warkii o dhan inuu ku noqdo kan shardi maaha warkaas waa aqbala saa unbuu dhihi markaa warkaas waa dhammaada way marka qaababka hadda lagu shaqayso dee salamkan waxa weeye waa waa ku dhex waa ku dhex jiraa baabab baab muhiima weeye baababka ka mid a waayo intaanoo badeecaah baan ku siiyey bangigan iyo kambanigan iyo shirkadaana bixinaya gaarigan ama badeecadan taariikh fulaan ama intaasoo bilood bil kasta waxaa bixinaysaa intaasoo dhaqaalo ah dhankaana wax laga hormariyey dhankan kalena waxaa laga sugayaa hadhowti inay wixii lagu ballamay ay bixiyaan intaanuu faa'iidaayo tiradii ka badatayna waa ku darsanayaa alrahnu rahan waa curaar rahnu waa maxa rahan baa waxaa loo haysaa waliga alrahnu luqatan xagga luqada ahubuut hubuut weeyaan waa sugnaansho wa sharcanna jaclu caynin cayn yeelideed weeye cayn waa wax la taaban karo cayntaasoo maaliyatin maal loo nisbeeyey wahiiqatan laga yeelo kalsooni bidaynin dayn dartiis kalsooni looga dhigo daynkaasoo yustawfaa laga oofsanayo minhaa cayntan cayntan baa loo gadayaa cinda tacaduri wafaa'ihi daynka oofinteeda cudurtowgeeda agteeda fiiri qof baa dayn kaa qaadanaya kun dollar i daymi waa ku dayminayaaye rahan ii keen wax aan kaasii hayo ii keen intaas xoolaha haddaa iga rabtid rahan ii keen rahan waa shay a adigu haynaysa maxaa u haynaysaa wahiiqatan waa kalsooni inaad ku kalsoonaato waxa kaa maqan beddelkeeda inaad waxaysid ninkaasi leeyahay haye sababta aad cayntaa ninkaa uga qaadaysa waa maxay waa dayn xoole lagu leeyahay maxay caynta ku taraysaa yustawfaa minhaa dayntaa ku lahayd qofkii hadduu bixin waayo cinda tacaduri wafaa'ihi oofintiisa cudurtowgeeda agteeda markuu bixin waayo dayntii gudi waayo cayntii laga hayey baa laga gudaya laga bixinaya cayntii laga hayey baa laga bixinaya waxa weeye shan kun oo dollarsi waayahay gaarigaadan languruusalkaabaan kaasii haynaya furihiisa idib rahan baanu haynaya gaarigaada adaa leh laakiin ninkan dayntaa ka qaata sii haynaya haye la wareeg hadduu hadhow shantii kun keeni waayo gaarigan baa laga bixinayaa lacagtii waa rahan waaye marka rahanku dee mid jecli ah oo waa midkaan hadda musanifku ka hadlayo dadku iska yeesheen iyo mid sharciya baa la yidhahda midka sharciga qof baa dhimanaya xoolow hayaa xoolihii zakaa lagu leeyahy xoolahani xagga sharciga wax iska xabisan bay ka dhigan yihiin oo marhuun ah ilaa laga bixinayo xaqa lagu leeyahay qofka dhintay deynta ilaa laga bixinayo dukaanka maxaa loogu leeyahay xoolaha zaka maxaa lagu leeyahay xaj maxaa lagu leeyahay wixii baa laga bixinaya iyaduna waa maraatib ilaa zakadii laga bixiyo lagu tasarufi maayo ayib wain kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanu maqbuudatu rahan la qibdooday wey nabigeena calayhi salaatu wasalaam diric uu lahaa diric bireed ah dirica lagu dagaalamo buu nin yahuudiya rahan ugu dhiibay ninkiioo dirici hayaa nebigu dhinta calayhi salaatu wasalaam abishaxmi alyahuudi baa la dhihi jira soddon saac oo shaciir heed ah baa nebigu ka ka qaato ka beegta raashin ah waaye ninkaa yahuudiga ah balaadou ka shaqaynaya hadduu doono khamrow ka shaqaynayaa hadduu doono ribow ku dhex jiraa qofba xoolihiisu xaa xaaraan iyo xalaal iskugu dhex jiraan ma la mucaamaloon ka dhaah masala baa markaa imaanaysa su-aal kalena waa imaanaysaa nebigu nin yahuudiya muxuu diriciisa rahan ugu dhiibay asxaab badanoo hantiilayaala baa joogay cabdiraxmaan bin cawf oo taajira zubayr bin cawaam iyo rag kalaa joogay laba arrimood baa arrinta nabigu saan u sameeyey calayhi salatu wasalaam mid waxa weeye qofka muslimkaa waxaa fiican macnaha qofka muslimkaa ar- mararka qaarkood waxaa u bannaan qof xoolihiisu xalaal iyo xaaraan iskugu jiraan inuu la la mucaamaloon karo xalaal iyo xaaraan baa xoolihiisu iskugu jiraan sida ninka hadda yahuudigaayoo kale ama dad gaalaaba xataa wax la mucaamaloon ka dhaa dad gaala ah baa la mucaamaloon ka dhaa oo ahlu kitaab iyo wixii lamid ah taa waa qodob oo qof kastoo aan la mucaamaloonaysa inuu muslim yahay shardi maaha mid labaadna waxa weeye nebigu calayhi salatu wasalam hadduu asxaabta mid ka mida wax ka amaahdoo qardo ka qaato qofkaas hadhow nebiga wuxuu ku dhahayaa ee nebi alle waa kaa beryeela ma nebi ilaahay baa inta wax igaa amaaday baan dhahayaa ii soo celi marka waa kaa beryeelay buu dhahayaa qofka muslimkaana inuu yahay casiiza nafsi oo naftiisu casiis tahay oo uusan dadka gacnahooda waxa ku jira damcin baa fiican hebel hadhow kaa qaadan maya deynta iyo hadhowtii wixii ma siin kadhidiya mar hadday tahay dhinac ka mar izhad fiima cinda annaasi dadka agtooda waxaa ka zaahid yuxibuka annaas dadku waa ku jeclaanaya waaye qofka marka xoolihiisu xaaraan iyo xaalaal iskugu jiraan wixii xaaraanta ahaa cayntooda haddousan ku siinayn waa la mucaamaloon ka dhaa wahadaa waxa weeyaan waaye ayib rahaankii marka halkaasaaba lagu caddeeyey qofka rahanka loo dhiibay adigoo dayn baa kaa maqan qofkiina alaab baa ka haysaa soo maaha alaabtaa ka haysid kuma tasarufi kadhid waa waa fiirsanaysaa keliya waa haynaysaa bis ilaa waxaadii baa ku sugaysaa arkaanu rahni arbacatun waa afar marhuunun shaygii marhuunka ahaa iyo wa marhuunun bihi bisababihi sababtiis mid wax loo rahan dhigay daynti daynta kaa maqan marhuun waa shayga rahanta la dhiibayo marhuunun bihi dartiis midka wax loo rahan dhigayo dayn kaa maqana wa caaqidaani iyo labada qof oo caaqidaankaado wax kala guntanayo wahumaa arraahinu waa midka raahinkaayo rahanta dhiibaya iyo walmurtahinu midka rahanta loo dhiibayo taa ku dhaafalaa la yaraa murtahin musta'jir mustaciir magacyadaasi leeyihiin waaya raahin iyo murtahin iyo wasiiqatun iyo siiqadii weeyaan intaasi ku dhammaatay shuruudulmarhuuni shayga marhuunkaa shuruuddiis shuruudul marhuuni itnaani waa labo shayga arhaanta u dhiibays an yakuuna waa inuu yahay caynan cayn shay cayna waa inuu yahay oo daata ah wa an yasixa beycuhu beyciisuna waa inuu asixi karo hadhow la gadi karo caynaan la gadi karin baa jira waqaf xoola waqafa iyo umuwalade iyo wixii la mid a lagama dhigi karo shay cayna waa inuu yahay dayn a qof ku lahayd baan rahan kaaga dhigay layana lama rabo yadii baaba maqan shuruudul marhuuni bihi shayga marhuunu bihiga ah oo sababtii wax loo rahan dhigayo shuruudeed shuruuddiis shuruudul marhuunu bihi arbacatu waa afar kownuhu ahaanshihiisa daynan horta wuxuu waa inuu dayn yahay waa masalo waa dayn maqan iyo kownuhu ahaanshihiisa macluuman mid loo yaqaano uu yahay lilcaaqidayni labadii caaqidaynka ah kan daynta le iyo kan lagu leeyahay waa inay isla yaqaanaan qadaran xagga qadarka iyo tirada wa sifatan xagga tilmaanta shardiga saddexaad wa kownuhu ahaanshihiisa haabitan dayn sugnaaday baa rahan loo qaadan karaa reerka biilka iisii shaygaana rahan usii hayso biilkiina weli lama qaadan hebel dayntow kaa qaadan doono waxaad usii haysataa moobeelkan daynna sii lama gaarin waxaan weli la gaarin rahan looma sii bixin karo looma sii dhiibi karo wa kownuhu ahaanshihiisa daynku laaziman dayn laazima waa inuu yahy aw amase hadduusan laazim ahayn aayilan mid u iilanaya ila luzuumi laazimid binafsihi nafsad ahaantiisa waa inuu laazimid u iilanayo waa inuu dayn laazimay oo sugnaaday waa inuu yahay ama waa inuu laazim usii iilanayo ama waa inuu luzuum usii iilanayo ayb labadaa un baa la rabaa hadda masalan qof baa wax kala garateen muddatulkhiyaar baa lagu jiraa saddex beri baan shaygaas kasoo fiirinaya waxay u iilanayaa inuu daynkani sugnaado oo alaabta sidaa lagu kala gato oo khiyaarka aan laga bixin marka rahan waa la qaadan karaa marka waxa weeye wuxuu usii iilanayaa inuu laazimo beecii istaago sugnaado shuruudu raahini raahinka shuruuddiisa waa ninkii rahanta dhiibayey iyo wal murtahini midka rahanta la wadaag la wareegaya shuruuddiis shuruudu raahini walmurtahini itnaani waa labo maxay tahy alikhtiyaaru doorasho waa inaan khasab jirin iyo wa ahliyatu tabaruci tabaruc inuu qofku ehelu yahay inuu wax tabaruci karo qof aan la khasbin baa la rabaa ikhtiyaar waa in la helo waaye qof la khasbay rahanna ma bixin karo rahanna ma qaadan karo ahliyatu tabarucna waa in la helo ahlu tabaruc waa inuu yahy qof wax tabaruci kara maxay tahay qof wax tabaruci kara waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu xor yahay waa intaa shuruudu siiqati rahni rahanka siiqadiisa shuruudeeda shuruudu siiqati rahni hiya iyadu shuruudu siiqati lbeyci beeca siiqadiisa shuruudda aan kusoo marnay weeye waana warcad shuruudu rahni rahan waxaan leeyahay suuratu rahni rahanka kayfiyadiisa iyo qaabkiisa suuratu rahni rahanka suuradiisu an yakuuna waa macnaa mithaalken weeye iisoo sharaxday wixii oo dhane tusaale isi tusaale suuradu waa tusaale suuratu rahni an yakuuna waa inuu u ahdo lizaydi ninka zayd la yidhaahdo waa inuu ku leeyahay calaa camrin camar waa inay ugu ahaato alfu dinaarin kun dinaaro daynan laaziman dayn laazimay ah kun dinaar oo dayn sugnaataya buu ku leeyahay camar zayd baa ku leh fa yaquulu camar wuxuu dhahayaa lizaydin zayd wuxuu u dhahayaa rahantuka waxaan ku curaar dhigo rahankuugu dhiibay daarii daartayda gurigaygaan sii hayso bil alfi kunkii alladii kunkaasoo laka adiga kuugu sugnaaday calaya dusheeda kunkaa igu lahayd gurigaan usii qaado gurigaan usii hayso intaan kuu keenayo gurigaan furihiisa sii hayso inta aan kuu keenayo kunkaadi fa yaquulu zaydna wuxuu dhahayaa waa ninka kun ka maqan yahaye qabiiltu waa kaa yeela a waa sii haynayaa ii keen hebel baa dayniga qaato waa shaygii baan ka qaad waxa weeye mobeylkii baan kala haray waxa weeye saacaddii baan ka haystaa shay kale aan ka qabtay iyo wixii la mida maqaayadaha iyo markay dadka inta ka cunteeyaanoo mid maarata iska soo galo ama xayraan aan waxba haysan ama si ah oo lacagtii waado lacagti waa kuu keenaya adeer aye saacadda iisii iisii dhib intaa ii keenis saacaddu waa qaali lacag badan bay maraysaa ninkan xoogaa yar buu ku leeyahay hadduu rabo moogta marka hadhow buu lacagtii keenayaa saacaddiisa yaa la siinayaa tusaale oo kale ha tan sii hayso qardiguna waa amaahdi dib baan ka gaaraynaa insha allah wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab